waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan idiin leenahay markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar oo ciwaankiisu yahay walaalaheena reer khaza iyo waayahooda ciidda waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeena muxsin xasan xaaji xawlt أhdل إdn hda العيid أshkو hmوm الmثqلaaت bعيidا fوجدت وجه العيid yغلبه الأسى يبkي لغزة في الخفاء وحيدا يرثي منازلها ويندب شعبها المحزون يبكي طفلها الموؤودا فخجلت من عيدي وبسمة فرحتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad ku ciidaysaan iyo si kastoo uu codkayaga maqalkiinna oogu soo dhacayaba waxaan dhegaystayaal idin leennahay taqabal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal kullu caamin wa antum bialfi khayr ciidukum mubaaraka wa acmaalukum maqbuulah maalin waaye wanaagsan ciid waaye suuban xilli waaye sifaysan mawsim waaye soocan carrafo waaye qiimaysan astaan waaye muujisan dharaar waaye suntan dhammaan waxaan idin leennahay ciid wanaagsan allah ha inaga aqbala acmaasha farxaddeennana ha waariyo waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay walaalaheenna reer khaza iyo waayahooda ciidda hadduu allah idmo waxaan barnaamijkan ku soo gudbin doonnaa kuna faaqidi doonnaa sida ay u ciidayaan muslimiinta reer khaza iyo sida ay u eg tahay xaaladda qitaaca go'doonsan ee in ka badan lix boqol oo maalin martigelinaya rasaasta iyo sawaariikhda gumaystaha yahuudda allahu akbar allahu akbar allahu akbaru laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbaru walilaahi alxamd allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا كم أرسل الأعداء نحو بريدنا
xaaladda ciideed ee xayndaabka sabarka iyo sumuudka waxa ay ka mid tahay amaba ay tahay in ay ka mid noqota waxyaabaha ay danaynayaan dadka muslimiinta maanta oo kale si ay ola noolaadaan walaalahooda ay u dhexayso kumanaanka meel meel cidlo ah oo bad iyo cadow bahal ah u dhexaysana ku difaacanaya diintooda dhulkooda iyo qaar ka mid ah muqadasaadka ay wada leeyihiin dadka muslimiinta barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka kuwaasi oo diri doona fariintooda ku aadan walaalaheenna reer khaza iyo guud ahaan muslimiinta ku kala dhaqan caalamka waxaana marka laga soo taga ka qayb qaadashada martida aan idiin suureen doonnaa sida sumuudka ku suntan iyo qaabka sabarka ku naqshadaysan ee ay u ciidayaan muslimiinta reer khaza mar kale ku soo dhowaada barnaamijkeennan aan ugu magac darnay walaalaheenna reer khaza iyo waayahooda ciidda
nulqi calaa qabri salaami wuruuda
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leennahay taqabal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr ciidu ladxa almubaarak sida macluumka ah qof walibana uu xog ogaalka u yahay muslimiinta reer khaza ayaa laba sano oo laba bila waxa ay wajahayaan gumaad wadareed iyo isirsifeen hamaji ah oo uu kula kacaya kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda oo garab istaag aanan xaddi lahayn ka helaya inta ugu badan dowladaha caalamka gaar ahaan dowladaha reer galbeedka ciidan ciidul adxa kun afar boqol afartan iyo lix ayaana noqonaysa ciiddii afraad oo xidhiir ah islamarkaana ay walaalaheenna reer khaza wajahayaan gumaadka maamulka yahuudda iyo duqaymaha laayaanka ah ee ay diyaaradihiisu ku garaacayaan goob waliba iyo luuq kaste oo ku yaalla qitaaca labadii bilood ee lasoo dhaafay dabcanna ciidda ka horreeyey waxa ay jiidda khaza wajahaysay duqaymaha meji ah oo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ku garaacayeen isbitaallada masaajidda iyo madaarista baaqiga ku ah xayndaabka ee ay gabaadsanayeen dadka barakacayaasha ah ee uu kayaanka sahyuuniga ah guryala'aanta baday inkastoo maalmihii aynu soo dhaafnay ay jiidda khaza ka hana qaaday xabad joojin nisbi ah oo aanan noqon sidii la filaayey gudaha xayndaabkana ay galeen gawaari xamuul ah oo sida gurmad bini'aadannimo sida raashiin iyo daawooyin haddana reer khaza kamaysan ladin dhawaaqa sawaariikhda ay soo ganayaan diyaaradaha yahuudda ee beegsanaya dadka abriyada ah ee iskugu imaanaya qaadashada musaacadaadka in hal mar ka badan ayayna diyaaradaha maamulka yahuudda geysteen duqaymo ay si toos ah oo la beegsadeen dad maato ah oo ku sugnaa magaalada rafax ee ku taalla koonfurta jiida ghaza si ay u qaataan wax musaacadaad ah maadaama ay guryaha oga soo tageen dhallaan iyo dhaawac u baahan wax uu dhuunta mariyo amaa dhanka muslimiinta reer khaza waxa ay bahalnimadaasi oo dhan iyo wuxuushnimada ka baxsan filashada aadanaha ku wajaheen sabar adkaysi sumuud iyo dulqaad iyagoona loolan naadir ah iyo taxaddi aynan xuruufta si rasmi ah u tilmaami karin la galay gumaadka uu ku hayo maamulka yahuudda iyo reer galbeedka gadaal ka riixaya diidnayna kala hortagay gumaysiga iyo hogashada uu la doonayay kayaanka gumaystaha ah
لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا
iyaga oo wajahaya waxaas aan ka soo sheekeennay oo dhan haddana muslimiinta reer khaza waa kuwa nool soconaya seexanaya soona kacaya noloshoodana wata ku qanacsan qadarka allah diyaarna u ah in ay xilli weliba nafta huraan marnaba aanan ku fakaraynin in ay maamulka yahuudda kaga farxiyaan guryahooda iyo dhulkooda oo ay ka barakacaan marka laga soo taga siyaasadda baabi'inta iyo isirsifeynta ee uu kayaanka sahyuuniga ah kula kacaya muslimiinta reer khaza maamulka yahuudda ayaa isku dayey weliba ku fashilmay dagaal nooc kale ah oo uu la galo dadka muslimiinta ah ee reer khaza isagoona ila sirdoon xubno sheeganaya haayado madax bannaan iyo saxafiyiinba ku soo daadiyey qitaaca khaza si ay niyadjab ugu dhex baahiyaan muslimiinta ayna u helaan dad reer khaza ah oo cabanaya kana qaylo dhaaminaya gumaadka ay u wajahayaan diintooda darteed balse guuldarro iyo fashil ayay ku soo idlaatay muxaawalada gumaystaha reer khaza ayaana ka simay in ay ku qanacsan yihiin xaaladda ay ku jiraan ayna weligood difaacan doonaan dhulkooda iyo diintooda sidaasi darteed ciidan ciidul adxa ayaa muslimiinta reer khaza u soo gelayso iyaga oo ku suntan sabar aan la qiyaasi karin iyo adkaysi aan la sifayn karin waxa ayna ku ciidayaan dadkaasi walaalaheenna ah isku joogyo laga sanceeyey dulqaadka iyo hal adeega qofka muslimka ah iyo ku xidhnaantiisa allah xajmi weliba oo uu la ekaado xadgudubka lagula kacaya gebi ahaanba magaalada khaza waa mid burbursan masaajidda dhulka ayaa lagu daray fagaarayaashii ay muslimiinta reer khaza camiri jireen ciidahana waxaa qabsaday burburka iyo rukaamka guryaha ay burburiyeen diyaaradaha maamulka yahuudda haddana wujuuhda walaalaheenna halkaasi ku sugan waa kuwa ifaya koona walibana waxaa ka yeeraya takbiirta iyo codadka weynaynaya allah subxaanahu wa tacaala
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا
labiyi labaatan bilood oo xidhiir ah ayay loolan ku dhisan qabweynida islaamka waxa ay muslimiinta maatada ah ee aanan haysan wax hub ah ku wajaheen cadowtooyada maamulka yahuudda carruurta ciroolayaasha dumarka iyo ragga reer khaza ayaana ku celcelinaya weedha ah cadowga inagama arkaya wax farxadgelinaya waxaana ku dhowoobay dadkani hadalka allah ee ah famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wama stakaanuu wallaahu yuxibu asaabiriin دمار شامل ولكننا هنا صامدون كالجبال الراسيات وكالنجوم اللامعات متجذرون في هذه الأرض وآ- وهو كما قال الله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فإن فلسطين وسورة الإسراء هي آيات بينات في صدور المؤمنين ونحن هنا ثابتون ولن نحيد ولن نخ- ولن نخرج من هذه الأرض هذه أرض مباركة والله قال كتاب أنزلناه مبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فإن هنا البركات وهنا العباد المباركون واجعلني مباركا أينما كنت فالقرآن هنا يتجسد ونحن نعيش في ظلال القرآن في هذه الأرض المباركة وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن جندنا لهم الغالبون ربنا سبحانه وتعالى قال إني أنا لأغلبن أنا ورسلي فالغلبة للمؤمنين ولأهل القرآن بإذن الله وهذه الأرض المباركة ستظل شامخة رغم هذا الدمار سنزرع الزيتون في هنا في بلادنا وحول القدس وأسوارها وإنا إن شاء الله ستتحرر القدس قريبا بإذن الله الله مولاك المعين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan markan aynu u weecanno dhanka martida barnaamijka oo ah qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka ugu horrayn waxaan soo dhoweynayaa ashaykh jaamac cabdisalaam warsame sheekhana waxaannu ku leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan sheekhana maxay tahay fariintaada ciideed ee ku aadan muslimiinta reer ghaza bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd dadka khaza oo reer falastiin waxaanu leenahay ilaahay subxaana watacaala ajirkoodan ha weynayo jihaadkii halganka ay ku jiraanna ilaahay ha ku sugo cadowoodan agool allah ka siiya subxaana watacaala dadka iyagaahi maalinkii camalkan ay bilaabayeen oo dadka qaar ka aad u naxay oo yidhaahdeen inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun maanta la gumaadaya maantay dhammaanayaan dadkaas waxaan dhahayna maya ma ahee waa maalinta ay intii ay ay soo jireen oo ay gumaysigan ku jireen maalintay ugu khayr badan yihiin weeye maalintay ugu nasiib badan yihiin weeye haddaan qof ka haran oo ay ku dhammaadaan ma guul bay joogaan mise guuldaro isagoo iyagoo kelimada ilaahay kor yeelaya oo dadkan dalkan cadowga ka qabanaya muqadasaadka muslimiinta iyo deegaanka muslimiinta ku noosha waxa weeye dhammaantood hadday ku dhammaadaan waxa weeyaan waa faa'iido iyo guul weyn haatan dagaalku inteebu socday cadowgiina na- ee, dhib ninkaayo adag baa loo geystay oo ay qiranayaan naf iyo maal waa la rafaadiyey ayagana waxaa ka dhintay maxaa lagu qiyaasay boqol ma gaarin baan u malaynayaa soo ma boqol ma gaana dhimashadu lixdan iyo todobaatan iyo bay maraysaa afar milyan oo boqol boqol ay mataqaanaa ka shahiiday ma waxbaa gaaray afar milyan oo boqol ka shahiiday xoogaa hala kululaado lan yaduruukum ilaa aadantii baa shaqaynaysaa ilaahay uu yidhi subxaana watacaala gaala idin dhibi mayso ilaa xoogaa yaroo dhiba mooyaane inay idin cirib tiraan oo idin baaba'shaan oo dalkiin oo dhan qabsadaan oo idinka idin ra- tirtiraan wax jira maaha weliga ha ka baqin marka tii baa hirgashay haddii s- eh, istimraar la helo ca- camalkan lasii wadano gaalo waa laga yuhuud waa laga guuleysanayaa shaki male ilaahay baa nasrigiisa keenaya fartiinta iyo bogaadinta aan u dirana waxa weeye inay camalkaa ku sugnaadaan oo iyan ka caajisin dalka waa laidinka saarayaa laleeyahana can bakrati abihim hadday dhammaanayaan inayan ka bixin kuwa reer somalilan oo odhanaya dalkaiyaga ha yimaadeenna waxaan leenahay waxaad tihiin fuleyo aan mataqaanaa diin garanayn baa tihin calmaaniyo maaragtay aan wax maaragtay caqiidaha aan lahayn oo aakhiro aan ku tala jirin ayaa tihin dadkaasi inay dalka muqadasaadkaa soo faaruqiyaan oo gaala u dhiibaanin eh, dhulka islaamka wax jira ma aha waxaan leenahay dhulkiina ha dhiibina maaragtay eh, nasrina waa helaysaana istimraara guushu way imanaysaa haddii lasi waxaan u dardaarmi lahayn shareecada ilaahayna inay dhaqan geliyaan oo dhammaanteed ay dhaqan geliyaan ma- ma- ma gaalay ka hibaysanayaan maanta waxaasoo sawaarikhaba ku hoobanayso ku socote inay sharciga ilaahayna dhaqan geliyaan rabbina si toosa isugu dhiibaan gacmaha u dhigtaanin ay inay ku dhammaadaanna ay go'aansadaan taasaan u dardaarmi lahaa waxaan isleeyahay haddii la sugnaado in tansurullaha yansurkum ma beenoobis waa dhaboobaysaa nasriga ilaahay wuu imaanayaa waxaan idin leenahay meel kastoo aan joognaba dadka muslimiinta ah dadkaas ha loo duceeyo ilaahay inuu sugo nasrigana u soo dedejiyo ha loogu duceeyo marka waa u ducaynaynaa allaha sugaan leenahay allaha u nusrayaan leenahay Eh, wixii ka dhiman oo tadbiiq shareecana ilaahay ha ku toosiyo sidaasaan ugu ducaynaynaa meel la joogabana ha loo soo duceeyaan lena qof walba oo muslima meel kastoo la joogo dadka walaalihena waxaas ku hoobanayaan oo cadowga sidaas u mataqaana musallaxa ah ee caalamkii oo dhan uu nasri eh, la daba taagan yahay kaalmada xataa kuwii islaam sheegta ay la daba taagan yihiin yuhuud inay u kaalmeeyaan ay go'aansadeen waxa weeye arrintaani arrin maalinba maalintii ka dambaysa nebigu wuxuu kii sheegay sala allahu calay wasalam waxa weye waa kasii dhib badan yahay waxaan wax la filayey ma aha caalamulislaami inuu yuhuud la safanayo oo muslimka wax wax laga leynayo wax la filahaya wax loo fadhiyey maaha wax la yaab lo wey wax la yaab laa socda ilaahay subxaana watacaala kolley waxbuu ka maagan yahay nasrigiisuna waa iman doonaa marka bal dadka aanu ducayno wabilahi towfiiq waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa ashaykh jaamac cabdisalaam warsame oo dirayay fariintiisa ku aadan walaalaheenna reer khaza kolkan waxaan soo dhoweynayaa ashaykh fu'aad moxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka sheekhana waan ku soo dhoweynayaa waxaan ku leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr maxay tahay fariintaada ku aadan walaalaheenna reer khaza bismillaahi raxmaani raxiim fariintayda aan u dirayo walaalahay khaza waxaa weeyaan asabru wathabaat inay sabraan allaa qadaray arrintan arrinta allah qadarana sabr baa looga baxaa ina allaha maca aladiina attaqow waaladiina hum muxsinuun wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baan leeyahay asabru wathabaat baan u dardaarmayaa alla qadarkiisii baa dhacay waxaa weeyaan ilaah subxaanah wa tacaala addoommadiisa waa imtixaama imtixaankase guul iyo libin baa ka dambaysa annaga dadka khaza ku nool iimaanka ana ayaana walaaleeyey dhibaatada ku dhacaya jirkaygay ku dhacayaan meel aan u marnana ma garanayno waxaan marka walaalahaya leeyahay isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun allah subxaanah wa tacaala liibaan baa idiin dhammaynayso guushana muslimiinta iskale walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin reer khaza waxaan leeyahay iimaankiina dhuuqsada islaamnimadiina dhuuqsada biidni illaahi tacaala yahuudi way jabi doontaa iyo nasaaraba guud ahaana muslimiinta waxaan u dardaarmayaa meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan leeyahay allah subxaanah wa tacaala ciid barakaysan muslimiinta inuu eh, idinooga yeelo waxaan u dardaarmayaa muslimiinta inay isku tacaawinsadaan khayrka iyo alla kacabsiga iyo samafalka iyo jihaadka iyo khayrka isu kaalmaystaan allahna wuxuu leeyahay jalla wacalaa haddaad isu kaalmaysaan aniguna garabkiinaan ahay mar haddii alla garabkeenna yahayna cid waxna yeeli kartaa ma leh muslimiintu marka guud ahaan sabar iyo thabaad iyo sugnaan iyo xaqoolla ayadaan u dardaarmayaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkan gaarka ah ee ka midka ah barnaamijta warbaahinta alfurqaan ay ugu tala gashay maalmaha ciidda waana barnaamijkeenna walaalaheenna reer khaza iyo waayahooda ciidda qaybihiisa dhexe ayaana isla soo gaarnay markan waxaan codbaahiyaha ku duwayaa asheekh cabdulilaah abukhaalid oo ka mid ah culimmada diinta islaamka sheekh abukhaalid soo dhowow maxay tahay fariintaada ku aadan dadka muslimiinta ah ee reer khaza oo muddo ku dhow laba sano wajahaya go'doonka iyo gumaadka yahuudda
reer khaza eh, iyo muslimiinta guud ahaanba nasiixadaan u jeedin lahaa waxay tahay horta ilaah in la tala saarto ilaah in la tala saarto cid kale aan loo haqaltaagin waxna laga damcin carab baan nahay iyo carab baana gargaaraysa iyo xataa muslimiin kaloo maanta dee iska eh, meel iyaguba maaragtay doorkoodii la arkay oo dagaalka labada sane wax ku dhow soconaya aan kaalintoodii lahayn dadkaa la iskuma hadlayn karo marka dadka xagisan aan la eegin nin kastoo mujaahida maanta ama filistiin ha joogo ama sharqi afriqa ha joogo ama saaxil eh, afriqiya ha joogo iyo qarbi afriqiya ha joogo waxaan leenahay hala isku tashado ilaahay la tala saarto waxaa la yihahdaa maar safkana hala mideeyo iyo qofna wax laga sugin qofna xataa mid isku isku magacaaba bulshada muslimiinta leanna maanta waxay ka qayb qaadeen waxay kama noqotay bulshada caalamka waxaa la yihahdaa caalamka caalamkaasay kamid tahay iyaga caalamkaasa u taliya kii la yidhaahdo wax bixina wuu bixiyaa kii la yidhahdo wax bixina wuu laabta gaalahaasa u taliso amarka siisa dareenkiina islaan ninkuna waa ka dhintay dadka inta badan waad arkaysa waa ka dhintay oo haddii dareen jiro ilaa maanta laguma eegtin ghaza waxaa ka soconaya wax laba sana ku dhow marka reer khaza gaaraan waxaan leeyahay waa sabirteen islaamkana waxaa tusteen wax fiican baa tusteen oo saburkaas ayaa laydinka baranaya madarasada waxaad noqoteen saburka laga barto ayaad noqoteen ayaan leeyahay muslimiinta kalena waxaa leeyahay raggaa ha lagaga daydo sabarka ha lagaga dado oo maaragtay meesha cidaadna hala sameeyo hala diyaargaroobo dee gaaladana muqaawamo iyo kahortagka lagu sameeyo la iska dhiciyo fadhi ma yaalo gaaladu qoriga unbay taqaanaa iyo ninka qoriga sita unbay marata ay qadarisaa laakiin haddii ay maaragtay hoostooda marto o aad hoos fadhiisatid si alle say doonaan bay ku dulaysanayaan marka waxaan leenahay reer khaza iyo iyo muslimiinta kale jihaadiyaba qorigiina ha dhigina wax kastoo dhaca haddii aad qorigiina dhigi weydaan oo sumuudkaa samaysaan oo dee nebigu waatu inoo sheegay oo yidhi badaa diinu qariiban wasayacuudu qariiban kamaa badaa faduuba lilqurabaa marka diintu waxay ku bilaabantay iyadoo dadku tira yihiin liqilati ahli dadko de farayar bay markaas dhowr qof baa markula islaam ahaaba afar qof baa laga islamka mar ama saddex qof ama laba aha marka qariib bay dadka ku ahayd oo dadkaas weliba ay odhanayaan ilaahay keliya jira iyadoo boqolaal ilaah la caabudayo markaasaasu qariib u ahaa oo wuxuu ahaa sidii qof dee meel laga aqoon yimi oo iska koyto oo diintu iska ahayd oo dadkii yaraanta darti maantana waxay ku noqotay halkii bay ku noqotay oo waxay ku noqotay maanta dadkii ma yaree waa qilatu ahliliimaan baa dhacday oo dadkii waa badan yihiin muslimiinta sheeganaya laakiin inta iimaanka dhabta laga hayo ayaa aada u yar oo waxaan odhan karaa intaa yaroo gaalada hortaagan oo diinta ilaahay fahamsiiyey oo maaragtay inay diintii ku dhegaan ku dhegaan wax kastoo ka soo gaadha reer qasa waad arkaysaa maalin kasta konton baa shahiidaya lixdan baa shahiidaya dhowr boqol baa dhaawacmaya haddana maasha allah qoriga may dhigin way soo taagan yihiin weli ilaahayna waxaan uga baryanaa inay maaragtay qorigooda maaragtay uusan gacantooda ka dhicin ay kii gaala iskaga dhiciyaan uu noqdo ilaahayna gaalada uu maaragtay ka siiyo maashi guusa ka siiya waxaan leenahay reer qasa iyo dadka muslimiinta ee faraha yare maanta dagaalamaya yaan lagu dagmin badnaanta cadowga iyo waxba iyo cabsi gelin iyo hubku wato waxaa weeye ilahay wuxuu leeyahay kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiira بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين هذه مالتي بدر واد garanaysa muslimiintu tiradoodi waad garanaysa si tira yaraayeen looga badnaa sidii looga hubbadnaa laakiin ilaahay maanta ilaa maanta macraka aan ka hadalno oo macraka faasila ayaa ilaah gacmooda ku xaqiijiyey waxaan leenahay intoodii haddaan la nimaando iyaga ku dayano ila iyaga uswa iyo nooca qiya ee nooca maaragtay iyo ku dayasho mudane haddaan sidii samayno guushu waa iman keeni shahiidana waxaa weeye dee ilaahay buu la kulmaya isagoo raalli ka yahay kii oo dhabar adeego sabarka ilaahay guulku keenana dee waatay ahayd وهل تلبسون إلا إحدى الحسنيين labadii xusna wanaagsanaan bay mid noqonaysaa ama shahaada ama nasr bay noqonaysaa insha allahu tacaala marka muslimiintu haddaynu nahay haddaanu nahay dadka ka shahaadaya bariga afrika iyo hadday tahay meel kastoo muslimiinta qoriga maanta maaragtay ragga qoriga wata waxaan leenahay nebiguna waa inoo sheegay waxaa iman doona waxaa iman doona ayaamo sabr u baahan sabr loo baahan yahay fa ina waraa'akum ayaamu sabrin almutamasiku fiiha bidiinihi مثل القابض على الجمر maalin waxaa iman doonaa sabar u baahan oo qofka ku dhegan diintiisa maalmahaas gudahooda uu la mid yahay mid dhuxul daba oo holcaysa gacanta ku haysta marka maalintaa qofkii arrintaa ku sabra waxaa weeye insha allahu taala jannadaas iyo guushaas uu leeyahay nebigu dee xadiis ku dambeysay duuba lilqurabaa markuu yidhi bada alislaamu qariiban wasayacuudu qariiban kamaa badaa faduuba lilqurabaa duuba waa magac magacyada ka mid a jannada ragna waxay leeyihin waa geed ka mid a geedaha jannada weeye oo dee maaragta dadkaas gaaru ah qurabadaas ilaahay gaaru siiyey oo iyagaa iska leh nimanka geedka maaragta ayaa iska leeyihiin ama jannadaas ay iska leeyihiin marka ha lagu sabro ha lagu sabro kulaylku waa iska ayaamo waa dhammaanaya adduunka waa laga tegayaa qoriga iyo maaragta ha lagu sabro iyo maaragta iyo ribaadka iyo muqaawamada ninkii baxaana insha allah isagoo raali ilahay kayahu la kulmayaa ninkii dee gaala uu ilahay u jebiyana nasar iyo wuxuu ku insha allah iyo sharaf buu ku noolaanaya intuu adduunka saaran yahay intaasaan muslimiinta ku odhan lahaa innagana waxaan odhan lahaa reer khaza aan saburka ka baranno soomaalidu xoogaa waan isnaqaanay ma sabur badnin ma sabur badnin waxaa weeye ayaamuhu waa iska wareegayaan ilahay naguma keenay hadday maaragtay xaaladan maanta reer khaza haysato kale inoogu soo kulanto dee waxaa laga yaabaa in markaas madarasa noo noqdaan aan saburka maaragtay goosdambeedka aan maaragtay aan diinta ku qabsanno oo maaragtay aynu iska dhicino gaalada oo inagu weliba saaad ogtihiin masaaxo ballaadhan oo xorriyad jirtaan ku dagaalamayna nimankaa dagaalamaya maanta ay gaalo kala bixi lahayeen labadaasna wax ku dhow masaaxaday ka dagaalamayeen haddana idin idhaahdo kama weyna masaaxada gobolkan oo jubbada dhexe falastiin oo dhan intaa kama weyna haddana iyagu waxay ka yihiin qayb yar bay khaza ayay ka yihiin waa in yaroo oodan waxaan odhan karaa marka intaasay ku dagaalamayan waa waxa ku kalifay inay dhulka hoostiisa galaan oo ay korka uga dagaalami kari laayihiin oo dhulkii ay maaratay ay maaratay door bidan inay ka dagaalamaan say gaalada marba meel uga soo maaratay uga soo ugu goroleeyaan oo maxaa la yihahdaa ugu jabhadeeyaan oo dhulka uga soo baxaan oo baabeeyaan halkaas weliba hubku samaynayaan waxaan kaloo muslimiinta kale guud ahaan ka codsan lahaa maalmo khayr badan baan ku jirnaa waxaan ku jirnaa maalmihii tobankii maarata bisha dilxija ugu horreeyaan ku jirnaa waa maalmo ay camalka la qabto oo maalmo ka khayr badan camal ma jiro camalka maalmaha la qabto camal kaloo ka khayr badan ma jiro marka ducada ragga dagaalamaya ama ghazaha ka dagaalameen ama goobe ka dagaalameen saxadeena ama meel kastabe raggaa ducada maarata ha loo badiyo ducada loo badiyo insha allah waxaa laga yaabaa ducadaas qof muslim habeenkii istaagay waktu saxar uu duceeyey ilaah inuu ka aqbalo oo gaalada uu jebiyo walaahna ciise iyo guul ku siiyo oo gaalada ay meel saaran ducada ha la badiyo ayaamo farax badan weeyaan waa ayaamo maaragtay camalku aad u khayr badan yahay la sameeyo marka insha allah ducadeena iyo maaragtay iyo baryada ilahay in u baryayno dadka inuu guusha siiyo yaan laga gaabin baan odhan lahaa iyadana dadweynaha saasaan fari lahay waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijkeenna walaalaheena reer khaza iyo waayahooda ciidda gebagabadiisa ayaana kusii dhownahay markan waxaan soo dhoweynayaa asheykh mustafa assalafi oo isagana ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sheekhana ku soo dhowow codbaahiyaha cid wanaagsan ayaynu ku leenahay maxay tahay fariintaada ka sheekh ahaan ku aadan walaalaheena reer khaza بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركور نبي حليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى nabiga sala allahu calayh waaalihi wasalama muslimiinta wuxuu ku miithaaliyey inay yihiin hal xubin annagoo ka ambaqaadayna xadiidkaa saxiixa ah awalan waxaan u tacsiyadaynayaa walaalaheennii jirkeenna reer khaza dhibaatada soo gaartay waxaan leenahay inshaa allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo ilaahay ha idin ilaaliyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaad haysaan dariiqii ambiyada waxaad haysaan dariiqii saalixiinta waxaad haysaan dariiqii abraarta waxaad haysaan dariiqii shuhadada waxaa idinku dhawoobay qowlullaahi tabaaraka wa tacaalaa wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idinkaga baryayaa raggiinaa shahiiday inuu ilaahay subxaana wa tacaala shahaadada ka aqbalo raggii dhaawaca soo gaaray inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhaawacu ka boskeeyo dhibaatooyinka kalena insha allahu tabaaraka wa tacaala inna maca alcusri yusra waxaan idin xasuusinayaa qowlka nebiga sala allahu calayh waaalihi wasalam wallaahi layutimana allahu hada alamra xataa yasiira alraakibu min sancaa ilaa xadramowt laa yaqaafu ila allah wadi calaa hanamihi waxaa weeye insha allahu tacaala ilaahay diintiisa waa ilaasha doonaa ilaahay shariicadiisa waa ilaasha doonaa addoommadiisa ilaahay waa ilaasha doonaa insha allahu tacaala sidaad u sabarteen sidaad u dhabar adeegteen ku sii wada yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacalakum tuflixuun biidni illaahi tabaaraka wa tacaala cadowga wuu bixi doonaa walaa tahinuu walaa taxzanuu waant alaclowna in kuntum muminiin mida kale waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta maanta arkaya dhibaatada walaalahooda la gaarsiinaya ogaada hore waxaa loo yiri ninka ninka loo xiirow ninka khayrkiis loo xiirow adna soo qoyso gaaladu waxaa weeye muslimiinta oo dhan ayay sidaa u cadaawadaysanayaan waxaana lakaga baahan yahay inaan ku baraarugno cadaawatinimada gaalada allah baa horna u sheegay subxaanahu wa tacaala dhibaatada gaaladu ay muslimiinta ku hayaan iyo waxay yihiinba marka waxaan leeyahay ka danqada walaalihiina muslimiinta waxa ku dhacaya wax alla waxaad ku kaalmeyn kartaan walaalihiina hadday noqon leed naftii inaad geysaan hadday noqon laheed dhaqaala inaad ku bixisaan hadday noqon laheed inaad u ducaysaan marnaba yaynan ka gaabinin walaalaheenni muslimiinta inaan wax la qabanno la wadaagno qaybsanno dhibaatada haysata murugada maanta haysata waa ina anaguna waa ina anaguna la murugoonaana dhibaatadu ay igu qabaan haddii aynu maanta la murugaan weyno waxaa dhici doona yowma min alayaami tanoo kale inayna qabsato ilaahay agtiisana subxaanah wa tacaala nasiir aan ka weyno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si guud muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala cadowga ilaahay ilaahay wuu baabi'in doonaa guushana muslimiinta ina alcaaqibata lilmuttaqiin ciribta wanaagsan muslimiinta ayaa u dambayn doonto mar labaad waxaan leeyahay walaalahayni ghaza baaraka allahu fiikum isbiruu wasaabiruu calaa caduwikum fasayansuru allahu diin allahi subxaanahu wa tacaala hada wabillahi towfiiq waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa sheekh mustafa assalafi oo ka mid ah culimmada diinta islaamka sidoo kalena qayb ka ahaa martida culimmada ah ee inagala qaybgalayay barnaamijkeennan aan ugu magac darnay walaalaheenna reer khaza iyo waayahooda ciidda waxaan barnaamijka inta uu socday idinkugu soo gudbinnay xaaladda ay ku ciidayaan reer khaza iyo sida ay weli ugu taagan yihiin dhabbaha dulqaadka intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeenna waxaan idin leennahay kullu caam wa antum bialfi khayr ciidu aladxa almubaarak taqabbala allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته يندب شعبها المحزون يبكي طفلها الموءودا فخجلت من عيدي وبسمة فرحتي وأرى ابن غزة في التراب يبيدا